guddiga gurmadka abaaraha puntland ayaa deeq raashina iyo lacag isugu jirta waxay u qeybiyeen deegaano badan oo gobolka mudug ka tirsan gudoomiyaha guddiga abaaraha sheekh fahaad iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay lacagahaasi meelaha ay kala duwan lacagahaasi iyo deeqdaasi meelaha ay ka qaybiyeen waa kuwa iyagoo arrimahaasi ka hadlaya kabayra runtii degaan badan oo isku hareeraysan weeye dadka runtii xoolihii waa kasii dabayar yihiin haraad fara badan baa jira waxaa laga yaaba dad badan inay is yihaahdaan war bayra ceel baa ku yaalla bayra ceel baa ku yaalla laakiin reerka toban kilomitr u jira ama shan kilomitr u jira ama saddex kilomitr u jira uma soo aroori karo marka insha allahu tacala reer bayra maanta waxaan rabnaa inaan ku wadaajino lacag kun iyo shan boqolah oo annaga noogu qeybeysa shan iyo toban booyadood guddiga culimada ee guddiga abaaraha puntland uu hogaaminayo sheekh fu'aad ayna xubnihiisa ka mid yihiin sheekh maxamed macalin iyo culimada kaleba waxaanu rabaa inaan caddeeyo inaan ka guddoonnay lacagtaas wadaadku sheegay oo shan iyo tobanka booyood uu isagu talagalay waxaan rabnaa inaan anagu intaa ka badsanno oo aanu waxaa weeye dhaqaalaysanno beekhaaminno aanu ilaa dhowr iyo labaatan intii ay noo noqon kadho inaan gaarsiisano ayaanu jecelnahay waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer puntland ee magaalooyinka jooga ee harka ku jira ee biyaha qabow iyo cunnada haysta waxaan rabaa inaan idhaahdo inay culimmada la shaqeeyaan inaan ugu baaqo inay waxa weeye cunnada saddexda wate ay cunayaan inay mid ka soomaan walaalahooda miyiga jira oo geedaha aan harka lahayn jooga oo aan biyaha meelaha aan lahayn ama biyuhu ka fog yihiin aan gaari karin inay u beekhaamiyaan inay wax ka siiyaan inay culimada iyo guddiga ugu dhiibaan caalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina maxamedin sala allah alay wasalam halkan aan joogno waa deegaanka bursaalax runtii deegaanka bursaalax waxaan ku aragnay wax aad iyo aad nooga nixiyey dad aad u fara badan oo soo xarooday oo runtii dumar iyo caruur u badan meel cidlaa degan aad iyo aad diife uga muuqato qaarkood xataa caruurta xanuun ka muuqdo gaajo ka muuqato haraad ka muuqdo waxaa noogu sii naxdinta badnaad waxay ahayd meeshaasu biyaha waxay yidhahdeen gabdhuhu jirgaanka tunkaan ku soo qaadnaa markay gabadhu maalin soo qaadda maalinta labaad waa ka wahsanaysaa ama culayskii aad iyo aad buu ugu adkaanaya sidaas daraaddeed waxaan rabnaa degaankan waxaa ka cabaaya oo ama biyo laga gaarsiiyaa dad aad u fara badan maadaama ceel biyole ku yaallo ilaa dudun iyo kuwait iyo waanguduud iyo dhoqoshay iyo bali laasoode urays maxaan ku leeyahay laandheer maxaan ku leeyahay kalabayr laan madow degdegada afgub booraan cad